Dadka Soomaaliyeed oo ah dad u badan xoolo-dhaqato iyo beeraley ayaa waxaa inta badan saameyn ku yeeshay sanadihii lasoo dhaafay isbeddelka cimilada, taasoo sababtay abaar daba dheeraatay iyo fatahaado saameyn ku yeeshay dadka beeraleyda ah, taas oo horraantii sanadkan iyo dabayaaqada sanadkii tegay ku dhufatay. Guud ahaan dalka, saameyn ballaaranna ku yeelatay deegaanada Jubbaland. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Jubbaland oo ka duuleysa saameynta ay bulshada nugul ee xoolo-dhaqatada iyo beeraleyda ah ee Jubbaland ku nool ay kala kulmaan abaaraha iyo fatahaadaha, ayaa dadaal ku bixisay wax ka qabashada, iyadoona xafiisyo ka furatay deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo sida Gooboweyn iyo deegaano kale. Haweenka beeraleyda iyo xoolo-dhaqatada ah ee gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan deegaanada waqooyi, ayaa soo dhoweeyay xafiisyada Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Jubbaland ay ka furatay deegaanka Gooboweyn.
meeshaan hadday nabad jirin waxba ma imaadeen nabaddan iyo gondhidhan waxaa iskale madaxweyne inaa goobweyn laga dhiso wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirka dowlad goboleedka jubbaland waan u mahad celinaynaa waayo wasiirka la'aantiis waxba ma samaysan lahayn xanaanada xoolaha madaxweynaheennana waa u mahad celinaynaayo asiguuba ka horeeya wasiirku ka horeeya wuxuu yidhi dadkayga waxaan iga rabaa inaad beerihiinana tabcataan xoolihiinana dhaqaalaysataan toban xaba dooranna aad wadataan lacag hay-adniisiisa aa iska dhaaftaan waa uga mahad celinaynaa marka ugu horreysa madaxweyneheena maxamed axmed islaan axmed maxamed islaan ma fahantay waxaa kaloo jirto annaga waxaan rabnaa inaan xoolaheenna dhaqaalaysano oo xoolo noolgula soo kordhiyo oo dooro nala iyo oo waxaan rabnaa lo' nala siiyo oo xoolaheenna cooskeenna beerahayna aan siisanno gacan ka siin ma rabno laakiin waxaan u baahannahay inaan sida xoolihii naga dhammaaday abaarihii ay naga laayeen sidaan u soo kaban lahayn in annagana xoolo nala siiyo wasaaradda xanaanada xoolaha waxay noo qabata tababarro badan way noo furte waan qaadanno cooska hadda waa kansaan aan u hagaajinna aad arkahayso waa annaga tababarrada aan qaadanno waaye cooskeenna inaan hagaajisanno laalaabanno wixii shiidama oo kaniina camal laga dhigaya aan ka dhigno cagafaa nala siiyey beeraha noola falay waxaa qalabaa noola keenay qalabkii beeraha noola keenay abuurkaa noola keenay marka waa u mahad celinaynaa wasiirkeenna waa u mahad celinaynaa maadaama juhud badan uu nagu bixiye uu sidaan wax u qabsan lahayn uu noogu dadaalay waan u mahad celinaynaa mahadcelin weyn aan u haynaa